shirka toddobaadleg ee golaha wasiirada koonfur galbeed oo isu guddoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagereeng weliba lagu ka hadlay arrimaha amniga bini'aadanimada maamul daadejinta iyo horumarinta adeegyada bulshada ee koonfur galbeed shirka warbixin lagu dhugunsaday wasiirada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha biyaha caafimaadka shaqada shaqaalaha iyo weliba korine kidhaariye wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada sanatar xuseen maxamed daahir waxaa igu wallaahi ah igu bilaayi ah igu tallaayi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa inaan xilkayga u guto si daacad ah ay ku jirto danta dalka iyo diintaba dhowrayna dastuurka dowladda koonfur galbeed iyo shuruucda kale u degsan dowladda koonfur galbeed
danihii kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagereeng weliba uuse dhammaan golaha wasiirada koonfur galbeed shirka ka faray inay ku wada sheeqeeyaan arrimaha amniga iyo horumaryowka adeegyada bulshada shirka kuliyada wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed doctor maxamed ibraahim bilaal iyo warbaahinta la wadaagi walyaabelek gorfa iyo shirka intiisu dareeri shirkaasi waxaa guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen shirkaasi wuxuu daarnaa ajendayaal badan oo maanta laga hadlayey marka ugu horreysa ajendaha koowaad wuxuu ahaa in la dhaariyey wasiir ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka caafimaadka kadib golaha wuxuu warbixin ka dhagaystay wasiir ku-xigeenka amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ka warbixiyey xaaladda guud ee amniga ee deegaanada koonfur galbeed gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool iyo xaaladaha amniga ee ka jira iyo sida wasaaradda amniga iyo ciidamada kala duwan ee ammaanka u xil saaran ay ugu howlan yihiin gudashada waajibaadkooda ku aadan sugitaanka amniga sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo laga wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool taasoo wasiirku si faahfaahsan uu golaha uga warbixiyey sidoo kale golaha wuxuu warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ka warbixiyey xaaladda caafimaadka iyo maxay ahaytay arrimaha la xiriira caafimaadka ee ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isagoo halkaasi ka jeediyey warbixinno iyo waxyaalihii u qabsoomay caqabadaha hortaagan iyo jaalanjiyada la filan karo inay ku yimaadaan wasaaradda caafimaadka taasoo sababi karta isbedelada kusoo kordhay caalamka sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka biyaha iyo tamarta oo ka waramay xaaladda guud biyaha koonfur galbeed soomaaliya iyo dadaalada ay wasaaradda gelisay horumarinta iyo qoditaanka ceelal cusub sidoo kale abuurista tamar iyo maxay ahaydtay arrimo badan oo ay wasaaradda ugu adeegaysay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu dambayntii shirka wuxuu warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo laga wareystay arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ay wasaaraddaas u xil saaran tahay iyo horumarada ay samaysay wasaaradda iyadoo laga dhagaystay barnaamijyadii ugu dambeeyey ee wasaaraddaasi ka hirgelisay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu dambayntii shirka waxaa soo gunaanaday soona gebagabeeyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kula dardaarmay golaha wasiirada inay xoojiyaan adeegyada ay siinayaan dadweynaha iyo shacabka koonfur galbeed soomaaliya wasiiradana looga baahan yahay inay wasaarad walba ay ka shaqayso danaha bulshada ay ugu horeyso sugidda amniga iyo in laga daba tago falalka maxay ahaytay guracan oo ay geysanayaan kooxaha khawaarijta mararka qaar kuwaasoo ku dhex dhuumaalaysanaya meelo ka mida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu wuxuu dardaarmay guud ahaan wasiiradu inay xoojiyaan ayna dardargeliyaan adeegyada iyo sarfiska la siinayo dadweynaha ayna ogaadaan wasiiradu inay yihiin adeegayaal u shaqaynaya dadka koonfur galbeed ee soomaaliya shirkan wuxuu kusoo dhammaaday guul iyo gobonnimo